Magaalada Kismaayo waxaa dhowaan soo gaaray macalinka xulka ah qaranka toddoba-iyo-toban sano jirada Soomaaliya Daadir Amiin socdaalka macalinka uu ku soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa ku qotoma sidii uu u indha-indhayn lahaa ciyaartooy waayadii dambe loo diyaarinayay xulka Soomaaliya ah ee shan iyo toban jirada lix iyo toban jirada iyo toddoba-iyo toban jirada kuwaasi oo aalamiinda iyo tababara ku qaadanayay garoonka kubadda cagta Wamo ee magaalada Kismaayo macalinka marka uu soo gaaray magaalada Kismaayo waxa uu horey ka galay shaqooyinkiisa ee u yimid magaalada waxaana isla maalinkiiba uu booqday garoonka diyaargarowga iyo tababarka uu uga socdo ciyaartooyda loo diyaarinayo xulkeenna qaranka Soomaaliya macalin Daadir ayaana ka warbixiyey socdaalkiisa oo u soo gaaray magaalada Kismaayo unujeedada ugu weyn oo aan halkaan u imid waxay tahay in qaranka oo soomaali weyn uu ka dhexeeyo oo maanta xaq u leh ciyaartooy walbo meel walba uu ka joogo magac soomaali sheegana inuu jaaniskiisa u helo inuu matali karo difaaci karo waxna qaba u qaban karo dalkiisa marka insha allah halkaan waxaan u imid in ciyaartooyda oo nasiibka u yeelan karto oo na difaaci karto oo na matali karto oo maanta dee oo jaaniskiisa qaadan karo inaan aragno maalmaha aan joogi doono insha allah waxaan rajeyn doonaa ciyaartooy fiican tayo leh meeshaan inaan ka heli doono dee insha allah waana sii socon doonaa aadan umahadsantihiin qeybaa ka tihiin maxaa lahaa dhanka kale macalin cabdiqaadir boo oo ka mid ah macalimiintii juhdiga geliyey soo saarista ciyaartooyda matalaya xulkeenna qaranka soomaaliya ee shan iyo toban jirada lix iyo toban jirada iyo toddoba iyo toban jirada ee ka bixi doona magaalada kismaayo ayaa sheegay in qof walba nasiibkiisa uu ku xiran yahay xirashada fanaanada qarankeenna soomaaliya maadaama wakhti la geliyey macalinka wuxuu inta halkan u yimid waa macalinka ugu horeeyay oo rasmatiin ah oo shaqo nagu yimid waaye marka farxad noota dhammaanteen ninkii nasib u yeesho qarankaana maalinta faransi u gashanaa ninkaa nasib u yeelana dacal fumiyaan soo ma waa shaqo caam ee la wada leedahay soomaalina wada leedahay waa macalinkeenii waa macalinka qaranka ninkii nasib u yeesho qarankaana maalinta faransi u gashanaa ninkaa nasib u yeelana dacal fumiyaan soo ma laakiin macalinka wuxuu inta halkan u yimid waa macalinka ugu horeeyay oo rasmatiin ah oo shaqo nagu yimid waaye marka farxad noota dhammaanteen aan soo dhaweyna macalinkeena dhiirigelintiisna dhayso insha allah bilow karim si kastaba ha haatee soo gaarista macalinka kubadda cagta soomaaliya ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay qayb ka tahay diyaarinta ciyaartooyda qaranka ee toddoba iyo toban jirada Soomaaliya matalaya iyadoo magaalada Kismaayo ay qayb ka noqonayso ciyaartooydaasi kala duwan ee qaranka matalaysa